Ah, walaal horta bishii April ama bishii afraad ayaa wadankan doorasho ka dhacday. Doorashadaas ayaa waxaa ku guuleystay xisbiyadan conservative-ka ah. Weliba guul weyn ayaa waxay usoo hoyatay xisbigan xagjirka ah oo runtii islaam nacaybka iyo ajaan nacaybka uu aad u- ugu badan yahay. Taa kabacdi waxay noqotay in dowlad la dhiso. Coalition-kii la dhisay ayaa xisbigani ay ay ay ay ka mid noqdeen. kabacdi waxaa noqotay in bal wixii ay samayn jireen iyo wixii ay ku hadli jireen iyo dacaayad siyaasadeed ay ku heli jireen oo dee islaam nacayb iyo soomaali nacayb ahayd iyo ajaanib nacayb in joornaaladu ay dibadda usoo dhigaan marka taas ayaa keentay in cunsurinimadii ay wax normala ay noqoto maadaama iyagu dadkii madaxda ahaa oo wasiiradii wadankan wa- wa- wasaaradda maaliyadda haysatay oo xisbigan hogaaminaysay in kelmadaheedii dib loo soo qaado marka dhacdada ugu weyn oo dowladdan cusub christ kelisay taasay ahayd marka wax si gaara idinka idinsoo wajahay ka soomaali ahaan ma jiraan nin way jiraan sababto annaga dee dad soo galootiyaan nahay oo dad badan oo bilaa sharciya nagu jira marka maadaama dowladduna ay wado in sharciyada la adkeeyo tusaale ahaan oo kale baasboorka weyn waagii hore shan sano ayaa lagu qaadan jiray haddeer in sideed sano lagu qaato dee ishina ay annaga nagu hayaan weliba dadka ugu badan oo dee madowga ugu badan iyo muslimka ugu badanna waa dadka soomaaliya taas ayay noqotay hadalladay ku hadlaysay xataa hadallo yacni kor u qaadaya inuu cunfi uu dhaco ama uu gacan ka hadal ay dhacso oo dadkan dee cunsuriyadana inspiration ay ka helaan marka taas ayaa annaga welwelna gelisay dee mustaqbalka aan waddanka kula noolaan doono siduu noqon doono
Eh, marka eh, ma jiraan kiisas si gaar ah eh, guryaha ama qoysas soomaali ah lagu beegsaday Ah, walaal horta way- kiisaskaas way iska jiri jireen dee waddada adoo iska maraya qof cunsuri inuu ku caayo ama dee gacan aad iskula tagtaan dee haddeerna waxyaalahan kullaba dee kor way usii qaadaysaa way iska jiraan kiisas ah, reer albaabkooda magacyo ah, naatsiga oo kale lagu qorqoray way iska jiraan laakiin dee awalba way jiri jireen oo dee runtii laakiin haddeer tan dhacdooyinkan iyo dee xisbigan xukunka haysta ayay kullaba dhiirigelin ka helayaan laakiin wax weyn oo ilaa haddeer dhacay oo dee dadkeenna gacan ku- ku hadala weli taas ma hayno laakiin walwalku wuu nagu jiraa weli eh, ma kala hadasheen dowladda cusub ama xildhibaanada idin matala eh, walaaca aad qabtaan eh, kajaaliyad ahaan
walaal waa- waan kala hadalnay oo xeer ilaaliyaha guud ee waddankan xataa dacwadda waa u gudbinay Ah, runtii maantadan xataa mudaharaad weyn baa jira oo xataa dadka finishku ay nala dareen qabaan oo xataa iyagu xataa welwelka ay qabaan oo sumcaddii waddankooda laga aaminsanaa maadaama haddeer xataa nayjo ay galeen oo rabo dee wastiga inay ka mid noqdaan ay saamayn ku saamaynayso marka welwelku aniga keliya naguma ekee yacni dad badan oo xataa finisha welwelkaasi way nala qabaan ka waran jaaliyadaha kale eh, sidiinoo kale waddanka soo galay eh, arrintaasi ma idinla wadaagaan mise si gaara soomaalida walaas maadaama ajaanibka ugu badnaa ay soomaali ahaayeen waddankan oo dee iyagu ay aad runtii arrimahan dad active ay yihiin ilaa iyo haddeer waxa hormuudka wada waa soomaalida laakiin dee ajaanibka kale ciraaqiyiinta iyo dadkan kale waa isku dareen baanu nahay isku dareen baanu nahay marka eh, maxaa hadda idiin qorshe ah mar haddii aad sheegayso walaac xoogan inaad ka qabtaan in eh, falal soomaali nacayb iyo muhaajiriin nacayb ah ay waddanka kusii kordhayaan
horta waddanka haddeer kolleba dowladda waxay ku dhawaaqday inay guddi cusub ay ay ay ay ku dhawaaqi doonaan oo arrimahan cusubnimada ka hortegi doonaan inay jaaliyadaha iyo dadka laga tirada badan yahay minority-ga ay wada shaqayn la samayn doonaan kolleba institutionadu waa way sii jirayaan boolisku sidoo kale inuu isaguna wada shaqayn xoogan oo dheeraada nala samayn doono laakiin de inaan anaguna feejignaano oo dhinaca dastuurka iyo dhinaca sharciga wixii aan xuquuq u leenahay inaan dee si si si si xoog aan u isticmaalno waa ta annaga naga go-an weye Eh, ugu dambeyntii eh, guddoomiye eh, qiyaastii soomaalida ku nool waddanka finland iyo haddii ay leeyihiin xubno eh, jaaliyadda ka mid ah oo ku matala eh, golayaasha lasoo doorto ee xildhibaanada heer gobol iyo heer eh, dowladda dhexaba
Ah, walaal waa horta soomaalida waxa lagu qiyaasaa waddanka oo dhan inay degan yihiin saddex iyo labaatan kun saddex iyo labaatanka kun adugu saddex ah, toddobiyo sideed toban percent ayaa waddan ku dhalatay oo jiil cusub oo hadda yartay waddanka la qabsaday ayaa ay- ayaa nahay dadkuna waa kala baahi Eh, go- de- golaha deegaanka waan ku jirnaa oo dee go- magaalooyinka deegaanka ilaa iyo mudanayaal waa ku leenahay laakiin baarlamaanka kuma jirno baarlamaanka doorashadii ugu dambeysay maanan soo gelin Eh, laakiin waa ku tala jirnaa de inaan soo galno laakiin ta- doorashada baarlamaanku waa mid adag weeye oo u baahan tanaasul iyo cod badan oo soomaali keliya codkeeda aysan kugu filnaanayn laakiin golaha deegaanka waan ku jirnaa xubno waa ku leenahay